maamulka galmudug ee gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa xalay fiidkii soo saaray lixdan xubnood oo ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas hase ahaatee waxaa arrintaas ka biyadiiday ururka ahlusunna waljamaaca oo iyagu sheegay inaanay aqoonsanayn natiijada ka soo baxday shirka cadaado sidoo kalena puntland ayaa dhinaceeda ka hortimi xuduudaha lagu sheegay dastuurka lagu ansixiyey shirka cadaado haddaba warbixin amuurahaas ku saabsan waxaa inoo diyaarisay sahre cabdi axmed oo stuudiyaha ila joogta kadib markii muddo dhowr bilooda laga dhursugayay shirka dhismaha maamul u samaynta gobolada mudug iyo galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa toddobaadkan lagu dhawaaqay dastuurka maamulkaasi uu yeelanayo magaca maamulka iyo calanka iyadoo habeennimadii xalayna lasoo saaray liiska ku dhowaad lixdan xildhibaan oo laga soo kala xulay beelaha dega goboladaasi shirka uu ka soconayo ahlusunna wal-jameeca oo ku leh awood deegaanada maamulka loo sameynayo ee gobolada dhexe ayaa waxa ay sheegeen in xiriirka shirka iyaga iyo dowladuba uusan wanaagsanayn waayadan heshiiskii socdayna dhinaca dowladda uusan caga badan ku taagnayn sidaasi daraaddeedna aysan aqoonsanayn wax kastoo ka soo baxa shirkan mursal maxamed yuusuf xeefow wuxuu u qaabilsan yahay ururka elusunna wal-jameeca arrimaha bulshada khadka telefoonka ee dhowsamareeb ayaan ku weydiiyey aragtida xildhibaanadan cusub iyo ururkan aragtida midoo ku aadan xildhibaanadan waa tii marka tii markii hore macnaha looga aadaneed guud ahaan habu socodka oo u socda maamul samaynta gobolada dhexe barnaamijka lagu magacaabay oo cadaad ka socda innaga waxaan aragnaa barnaamijkaas hadda barnaamij innagana ama saameyn lagu le inuusan noqonaynin ahlusunna wal-jamaaca waa maamulka ugu weyn bartamaha soomaaliya waa dad soo halgamay waa dad soo dagaalamay waxayna xaq ulahaayeen wixii deegaanada gobolada dhexe laga aas-aasayo in waxa waaye ay kaalin lixaalda ka qaataan macdama waxa waaye loo diiday darkii inay soo galaan lagana hortaagan yahay waxaan aaminsannahay wax walba meesha kasoo baxo ama xildhibaana ha aadaan ama dasduur la ansixiya ha aadaan ama ergey la xelo ha aadaan ama guddi farsamo la qabtay ha aadaan ama madaxweyne la dooro doono ha aadaan waxa inaga saameyn lagu leh amana saameyn doona midna maaha marka wadahadallaa idiin socda idinka iyo dowladda xaggee bay marayaan wadahadallada xaggee ku dambeeyeen wadahadladii aniga xukuumadda noo socday muddo afartan maalmood sideed iyo tobankii bisha bisha juun hadda aan ku jirna ayay burbureen waxyaabaha burbureen ayaana waxaa qayb ka ahay intii shirkooda socday qodobadii laga hadlay waxaa ugu weynaya in waxa waaye maamul samaynta gobolada dhexe lahaa kii inta inagii dowladda federaalka aan isfahmayno hadda taasna hadda waxaa muuqata in waxa waaye dowladdii shirkii hor socdaba ay ka baxdo tudu ansixin iyo barnaamij ay galeen sidaas darteed waxa waaye maamulka alsana wal jamaaca ee dowladda shirkiisa burburay uu istaagay nooca taas ayay istaagay sababtaas ayaana keentay shirki istaago dhinaca shirka waxaa lixdankan xildhibaane xalay lasoo saaray magacyadooda si aad ah uga dhursugaya muddo si loo ambaqaado dhismaha maamulkan salaadiin dhaqan iyo sidoo kale qaar ka mid a mas-uuliyiinta matalaya beelaha oo shirka uuga soconayay magaalada cadaado salaadiinta sida weyn ula dhacsan liiska xubnaha ee lasoo saaray waxaa ka mid a suldaan cabdinaasir jaamac seed waxaan kula xiriiray isna khadka telefoonka ee madasha shirka uu ka socday cadaado si aan u weydiiyo aragtidiisa muddo sanad iyo sanadka ka badan shirkan in maamul lagu dhiso ayaa la dayahay muddo sanad aan ka yareyn ama dhihi karo koob iyo toban bilood meelahaas hadafkii loo socday oo ahaa maamul in loo sameeyo labadan gobol oo labadan gobol oo midigeeda gaduud dadkeeduna uu kala maqnaa labaatan iyo lix sanadood ilaahay subxaana watacaala uu isku keenay arrintii ugu horeysay ama rajadii ugu horeysay oo wanaagsanay waxaa ka mid ah in xildhibaanadii caaway lixdan kamid ah ay gudbaan oo la shaaciyo labaatan iyo dhowrna ay dhiman yihiin oo beritaba laga yaaba inay soo gudbaan haddii alla idmo marka si wanaagsan baa u arkaa marka wax mushkilada male kulli waxa weeye inta gudubto maaha inta kalena waa in aanta ugu hayo weye waa tahay ururka ahlusunna wal-jameeca oo isagu u muuqda in uu kaalin weyn kaga jiro gobolada dhexe dadka jooga marka loo eego waxa ay sheegeen inaanan lagala tashanin samaynta xildhibaanadan sidoo kalena hanaanka wax u socdaan ay weli saluugsan yihiin wadahadaladiina ay burbureen taasi awgeedna aysan wax badan ka soo bixin kulankan oo aysan ku qanacsanayn sida wax loo wado adigu sidaas wax ma u aragtaa kahro suna wajamaca qayb kama ahayn ma garanaysaa shirkan sidii ku bilowday iyo hawshaan sidii lagu soo waday waayo ayagii dowladda xaggeeda ayaa waxaa ka jiray khilaaf baa ka jiray haddana sidaas ay tahay iskudo badan baa la sameeyey madaxweyne albaabiyeen ayuu furay wixii aan ka ahayn shirku qaabka u socdo iyo shirka socotadiisa oo albaabaho dhan waa furan yihiin waana laga wada hadli karaa dowladda xaggeeda waa u diyaargarowday daamin laga wasiirkuna waa u tegay sadaro ilaa hadda nooma soo gudbin waxa tacabgarada wanaag arrintaasina quusma istaagin dad badan oo ama siyaasiyiinta gobolka ka tirsan ama dowladuba dib ayaa lagu laaban doonaa haddii alla idmo waa u baahan nahay in ummadda soomaaliya gobolkan joogta ay ku midowdo maamul samayntan lagana wada qayb qaato wado fiicanna waa ka qabnaa inaan marka dambe maadaama dad wada dhashay oo ismeel kasta wada jiraan nahay inaan meel isku keeni doonno waa si fiican baan ka qabaa jaali shirkan ayaa intii uu socday waxaa jira qaar ka mid a beelaha deegaanadaasi gobolada mudug iyo galguduud oo ka biyadiida kana baxay hanaanka ee wax u socdaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee mudug iyo galguduud ayaa intooda badan waxa ay yeesheen sidoo kale madal midaysa oo ay ugu talagaleen inay aragti ahaan ka midaysnaadaan sida uu soconayo shirka dhinaca kale dhinacyada ka biyadiiday maamulkan iyo hanaanka loo wada dhismihiisa waxaa ka mid a maamulka puntland ee isagu seefka ku haya gobolada maamulka loo sameynayo puntland waxa ay sheegtay in dastuurka maamulkan uu yahay mid ay ku qoran yihiin qariirad ahaan deegaano iyaga ka tirsan ayna dhici karto dhismaha maamulkan inuu horseedo colaad dhex mari karta beelaha deegaankaasi si kastaba ha ahaatee dhismaha maamulkan waxa uu marayaa heer gebagaba ah oo ay dhiman tahay doorashada madaxweynaha maamulkaasi uu yeelanayo soomaaliya horey waxaa uga hirgalay deegaano ka mida koonfurta dhismaha maamullo buuq uu hareeyey kuwaasoo ay ugu dambeeyeen koonfur galbeed iyo jubba oo weli la isku haysto xildhibaanadiisa hase yeeshee dowladdu ay iyadu aqoonsatay sahre cabdi axmed ayaa warbixintaas ku saabsanayd xildhibaano lixdan ahaa oo xalay maamulka galmudug ee gobolada dhexe soo saaray iyo weliba aragtida kala duwan ee laga bixiyey inoo soo koobaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a